halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo idinkaga baaqaysaa mawjadaha gaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somaali com habeen wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba waa sabti lix iyo tobanka bisha disembar ee sanadka labada kun iyo saddex iyo labaatanka idaacaddeena caawa iyo dunida v o a waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daandure waxaa sidaa ku ansaxay oo maanta halkan xildhibaanadu ay ku doorteen kuna beddeleen waxay ku doorteen maayarka cusub maayar maxamed case iyo maayar ku-xigeenka degmada burco oo ah suldaan nuux waxaa sidoo kale ay xilkii ka qaadeen oo ay beddeleen maayirka hore maayir cabdirasaaq iyo maayir ku-xigeenkii mukhtaar cabdi maxamuud waxaa kale oo aad maqli doontaan maraykanka oo ugu baaqay israa'iil in dagaalka xooggan ay qaso ku hayso ay u beddesho howlgallo iyagu bartilmaamaysan martida mikrofonka iyo caweyska washington waad maqli doontaan hase yeeshee intaaso dhan waxaa ka soo horreyn doonaa warkii qadadka isgaarsiinta oo go-aan maanta oo sabti ah ayaa sii adkeeyey dhibaatada haysata dadka iyagu ku nool marayka ghaza ee hareeraysan iyadoo qaramada midoobana ay sheegtay in heerarkii gaajada ay kor u kaceen maalmihii lasoo dhaafay xaaladan ayaa sii adkaynaysa gaarsiinta gargaarka baniaadminimo iyo dadaalada badbaadinta iyadoo dagaalka israa'iil ay ka sii wado ghaza waxay ku doonayso inay ku burburiso xamaas uu galay toddobaadkii kow iyo tobanaada difaaca hawada ee masar ayaa suu riday diyaarad looga shakisan yahay inay ahayd kuwa aan duuliyaha wadan ee droonka xeebta badda cas ee u dhow magaalo loo dalxiis tago oo la yidhaahdo dahab oo ku taala xeebta sinaai ee bariga masar sida ay sheegeen laba ilo wareed oo dhinaca amniga ah laamaha amniga ayaa sheegay inaan la ogeyn halka ay ka timid yuuradaasi goobjoogyaal ku sugan magaalada dahab ayaa sheegay inay arkeen shay ku soo dhacaya biyaha iyagoo sheegay inay arkeen oo kaleeto shay isna duulaya oo ku dhacaya buuraha u dhow dhammaadkii bishii oktoobar diyaarad kuwa aan duuliyaha lahayna ayaa waxay sababtay qaraxyo iyagu ruxay laba magaalo oo kale oo badda casa oo israa'iil ay sheegtay in xuutiyiinta yemen ay iiraan taageerto ay u soo direen droon in ay markaasi ku duqeeyaan dhulkeeda ruushka iyo ukrain ayaa midba midka kale waxa uu sheegay kuna eedeeyey in uu ku soo weeraray dowladaha aan duuliyaha lahayn shalay saacado un kadib markii hungari ay diiday konton iyo afar dhibic shan bilyan oo dollara ee maalgelinta midooda yurub ee dalkaasi ukrain ciidamada cirka ee ukrain ayaa waxaa la sheegay in ay soo rideen soddon ka mid ah kow iyo soddon dowladood oo aan duuliyo lahayn saqdii dhexe ee xalay oo duqeeya kow iyo toban gobol oo ka tirsan dalkaasi sidaa ay ukrain sheegtay ruushka ayaa sidoo kuleta sheegay fiidnimadii xalay in ay ka hortageen weeraro dhowr ah oo ay fuliyeen dowladaha aan duuliyaha lahayn ee dalkaasi ukrain militariga suudan ayaa wuxuu xoojiyey isku daygiisa uu kaga hortegayo weerarada ay xoogaga rsf ilaa iyo shalayto ay ku soo qaadayeen meel u dhow magaalada waadmadani oo ah magaalo weyn oo gabaad ay ka dhigteen dadku iyagu ka barakacay dagaalada ka socda dalkaasi suudan isku hormaadyada ka dhacay deegaanka oo qiyaastii boqol iyo toddobaatan kilomitr koonfur bari kaga beegan magaalada khartuum ayaa laga cabsi qabaa in uu keeno weji cusub oo colaada oo ay ku barakaceen ku dhowaad toddoba milyan oo qof warkiina dhegeystayaal waa naga intaas habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay aan ku bilownay fadhi aan caadi ahayn oo ay yeesheen golaha deegaanka ee degmada burco ay xilkii kaga qaadeen meeyarkii hore iyo ku-xigeenkiisii cabdirasaaq ibraahim iyo mukhtaar baaryare iyaga oo markaasina meeyar cusubi u doortay maxamed xirsi axmed meeyar ku-xigeenna u doortay suldaan jaamac nuux sida uu ku soo warramay wariyaheena magaalada hargeysa khadar maxamed cakulle kalfadhiga aan caadiga ahayn ee xubnaha golaha deegaanka toddoba xubnood oo ka midii ay ku yeesheen magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ayay ku doorteen maayar iyo maayar ku-xigeen cusub waxaana kalfadhigan oo uu goobjoog ka ahaa guddoomiyaha gobolka togdheer maxamed cabdilaahi nafaqo loogu doortay maayarka magaalada burco ee cusub maxamed xirsi axmed maxamed case halka maayar ku-xigeenna loogu doortay suldaan jaamac nuux iyadoo xubnaha toddobada ah ee fadhiistay ay xilkii ka qaadeen maayarnimo iyo maayar ku-xigeenkii hore ee degmada burco cabdirasaaq ibraahim cabdi iyo ku-xigeenkiisii qa cusube magaalada burca loo doortay saaka axmed maxamed case ayaa u mahadnaqay xubnaha golaha deegaanka ee doortay waxay noo dhammaaday kalfadhigaan caadiga ahayn waynu guulaysanay waynu wada guulaysanay maynaan kala guulaysan shaqo fiican bay noo dhacda marka waxaan leeyahay ilahay waxaan ka baryanaa in ilaahay inoo fududeeyo hawsha hawlka aan doonaya inaan doonaya inaan idiin sheega waxa weeye golaha deegaanku waxa weyan saddex iyo toban iyagaa isdoorta bedela kay doonaana doorta kay doonaana rida dee ilaahay waxaan ka baryaanaa inuu inoo fududeeyo hawsha inta ka dambaysa intaa inta ka dambaysa in ilahay inoo fududeeyo dhinaca kale guddoomiyaha reer barca waxaan ugu baaqayaa in ay ku talagalaan in aynu wada shaqayn fiican aan ugu baaqayno oo maalinka maanta ah aynu garabka isqabsanno maayar ku-xigeenka cusub ee la doortay suldaan jaamac ayaa warbaahinta la hadlay doorashadiisa kadib ilaahay baa mahaddaa iskale koowaad waxaan kaloo halkan uga mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan wasiirka arrimaha gudaha agaasimaha guud ee wasaaradda arrimaha gudaha barasaabka gobolka xildhibaanadii golaha deegaanka ee degmada burco shacabweynaha reer burco odayaashii iyo xildhibaanadii iyo dhammaan dadkii nagala shaqeeyay arrinkaas isbeddelka burco runtii muu ahayn isbeddelka burco midaan anagu xil ku doonaynay kuraasida ku rabnay waxaa isbedel magaalada ah waxaa isbedel xildhibaanada golaha deegaanka degmada ka yimi anagii maxamed case waa ogeedeynoo sideed bilood ka hor waxaana looga yeedhay london labadayduba london baan markaa joognay isbeddelkaa waxaa ku suntan oo leh xildhibaanadii noo yeedhay degmada runtii markii horena la arkayay markii dambena ka dhiidhiyey iyo dhammaan shacabkii nagu taageerayba aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin waxaan kaloo iyagana aad iyo aad mahad celinaya xildhibaanadii goliyaasha deegaanka ee wadanka oo dhan ee barasharka nala saaray wasaaradda arrimaha gudaha iyagana aad iyo aad baan ugu mahad celinayaa dadkaa ka qayb qaatay isbeddelka aad iyo aad bay dhammaantood u mahadsan yihiin aad iyo aad baan shacabkii reer barco waxaanu leehay nabadgelya u dhacday deere deere ma hirdiin waa taa ogtihiin oo dhibaato kama jirto magaalada barco waxaan markaa idinku idinku hambalya inaad nala shaqaysaan si wanaagsan noola shaqaysaan magaalada runtii dadaalkaa iyo isbeddelka aynu ka doonayna insha allah inuu hirgalo ayuun baynu doonaynaa dhammaanteenba taa nagula shaqeeya annaguna waxaanu idiin ballan qaadaynaa haddii ilaahay nafta noo daayo inaanu day and night insha allah aanu magaalada u shaqayno oo ka shaqayno danta guud oo runtii u hagar baxno intaasaanu dadka u ballan qaadaynaa insha allahu gacmihiinii baanu nahay idinkuna dowladda hoose waa dowladdiinniye insha allah inaad nala shaqaysaan baanu doonaynaa gabagabadiina guddoomiyaha gobolka togdheer maxamed cabdilaahi nafaqo oo goobjoog ka ahaa doorashadan saaka ayaa tilmaamay in sifo sharciya uu kulankani u dhacay oo maanta inoo qabsoomay kalfadhigii aan caadiga ahayn ee xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada burco waxaa sidaa ku ansaxay oo maanta halkan xildhibaanadu ay ku doorteen kuna beddeleen waxay ku doorteen maayarka cusub maayar maxamed case oo ninka garabkayga fadhiya iyo maayar ku-xigeenka degmada burco oo ah suldaan nuux waxaa sidoo kale ay xilkii ka qaadeen oo ay bedeleen maayarka hore maayar cabdirasaaq iyo maayar ku-xigeenkii maayar mukhta- maay- maayar ku-xigeenkii mukhtaar cabdi maxamuud sidaasay haddii ilaahay ka dhigo inoo ahaanaysaa waxaan isku daynay in aannu la xidhiidhno maayarkii hore ee magaalada burco cabdirasaaq ibraahim cabdi hiiro hase yeeshee noomay suurtagelin fadhiga golaha deegaanka ee degmada burco saaka ay yeesheen aan caadiga ahayn ayaa noqonaya kii labaad ee golo deegaan oo ka mid ah golayaasha deegaanka ee labadii kun iyo koob iyo labaatankii la doortay ay yeeshaan isla markaana ay maayar cusub iyo maayar ku-xigeen cusub ku doortaan khadar maxamed cakulle v o e hargeysa
iyadoo in ka badan siddeed iyo toban kun oo falastiiniyiina ay ku dhinteen dagaalka u dhexeeya israa'iil iyo xamaas ayaa sarkaal sare oo ka tirsan maamulka biden waxa uu sheegay in uu ka codsaday ra-iisul wasaaraha israa'iil in uu wejiga dagaalka uu ka bedelo howlgalladan cusub oo uu ku bedelo kuwa iyagu bartilmaamaysan dhinaca kalena israa'iil ayaa waxay sheegtay in si qalad ah waqooyiga khaza ay ugu dishay saddex ka mid ahaa la haystayaashii israa'iil ee qama- ee xamaas ay qafaashatay wariyaha v o a ee arrimaha diblomaasiyadda uga soo waranta sinta sein ayaa warbixintan ku eegeysa milatariga israa'iil ayaa sheegay in si qalad ah waqooyiga khaza ay ugu dileen saddex ka mid ahaa la haystayaashii israa'iil ay xamaas qafaalatay kuwaasi oo ka tegey kana baxsaday raggii hayey toogashada ayaa waxay dhacday jimcihii xilli ciidamada maraykanka ay wadeen howlgal in ka badan boqol iyo soddon la haysto oo israa'iiliyiina ayaa weli xamaas ay ku haysataa marayka khaza sidoo kale sawirqaado u shaqaynayey telefishinka aljaziira oo la dhihi jiray sameer cabudaqa ayaa waxaa lagu dilay weerar israa'iiliyiintu ay ku qaadeen magaalada khan yunis ee ku taala koonfurta khaza telefishinka aljaziira ayaa waxa uu sheegay in ciidamada israa'iil ay ishortaageen kooxaha gurmadka caafimaadka inay durbadiiba gaaraan weriyahaasi iyadoo dagaalku uu sii socdo falastiiniyiin badan oo rayid ahna ay ku dhinteen ayaa dowladda maraykanka waxa ay ugu baaqaysaa israa'iil in dagaalka safka ballaaran ah ee xooggan ay ku beddesho oo loola kaleeto oo dagaal oo bartilmaameedsan la taliyaha amniga qaranka ee dowladda maraykanka jack sullivan ayaa waxa uu la kulmay ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu iyo wasiirkiisa difaaca yof galant magaalada washington isuduwaha golaha amniga qaranka john kirby ayaa waxa uu sheegay in sullivan uu madaxda israa'iil kala hadlay horumarka ilaa iyo hadda israa'iil ay ka samaysa dagaalka he did talk about um, uh, possible transitioning from what we would call high intensity operations, which is what waxa uu we're kala seeing hadlay as we now suurtagalnimada in grow dagaalka in- laga bedelo wejiga oo hadda ku socda ee howlgallada culculus ah oo ay hoos u dhigaan mustaqbalka dhow laakiin ma doonayo inaan wakhti cayiman carabka ku dhufto aaron david miller oo ka tirsan barnaamijka american statecraft program ee hay-adda carnegie endowment for international peace ayaa waxaa v o eda uu kula hadlay khadka fogaan aragga
I think that the Israelis probably in mid January or toward the end of January.
waxay la tahay in bartamaha bisha januari ee israa'iil sidaasi samayn doonto oo ay dagaalka culus hoos u dhigi doonto bruce hoffman oo ka tirsan xafiiska la dagaalanka argagixisada iyo arrimaha amniga gudaha maraykanka ee golaha xiriirka shisheeye ayaa sidoo kaleeto v o da kula hadlay khadka fogaan aragga However, realistically, the Israelis must understand, as President Biden does, that these thousands of tragic deaths of Palestinian civilians can't go on. That it si is- kastay macquul u tahay israa'iil waa inay wax u fahamtaa sida uu baydhan u fahamsan yahay ee ah in dhimashada kumanaan falastiiniyiin aan waxba galabsan ayna sii socon karin waayo wax markii hore loo arkayay xaqay israa'iil u leedahay inay isdifaacdo ayaa hadda iyada ku soo noqday oo weji kala yeeshay marka waa inay wax ka beddeshaa qorshaheeda dagaalka oo ay la timaadaa dheellitir kasoo horjeedka ololaha duqaynta israa'iil ay ku hayso khaza ayaa weli waxa uu ka socdaa meelo badan oo dunida ah oo maraykanka uu ku jiro dibadbaxayaal ay soo abaabuleen dadka u dooda xuquuqda aadanaha iyo kuwa ka soo horjeeda dagaalka oo dalbanaya xabajoojin ayaa xiray khamiistii jid weyn oo aad u mashquul badan oo ku yaala magaalada philadelphia ee gobolka pennsylvania ee dalkan maraykanka warbixintii sinda sein ah waan idiin soo jeedinayay halkaa dhegeystayaal kala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a ee washington dalka shiinaha ayaa toddobaadkii hore waxaa lagu soo gebagabeeyey shirweynaha warbaahinta ee shiinaha iyo carabta shirkaasi ayaa waxaa ka qayb galay wadamada xubinta ka ah jaamacadda carabta oo ay ka mid yihiin dalal ku yaala qaaradda afrika ujeeddada shirkaasi ayaa waxay ahayd xoojinta iskaashiga dhinaca warbaahinta ee shiinuhu uu la wadaago dalalkaasi warbixin arrintaas ku saabsan waxaa noo haya xuseen baraaden shiinaha oo ah quwad dhaqaale oo si weyn u kobcaysa ayaa diiradda saaraya adeegsiga warbaahinta iyo diblomaasiyadda shirkan oo u gaar ahaa idaacadaha iyo telefishanada ayaa waxaa dalka jamhuuriyadda jabuuti uga qayb galay siyaad axmed yuusuf oo ah saxafi ka tirsan wasaaradda warfaafinta ee jabuuti waxaana uu ka waramayaa waxyaabihii ka soo baxay shirkaasi sidaad sheegtay walaal waxaan kaga qayb galay magaalo hanzu la ydhaahdo oo ku taala shiinaha sagaalkii ilaa koob iyo tobankii bisha kulankii lixaad iskaashiga shiinaha iyo wadanada carabta dhinaca warfaafinta gaar ahaana idaacadda iyo telefisonka shirkaa waxaa kasoo qeyb galay wasiirada warfaafinta dowladaha carabta iyo mas-uuliyiin sarsare dowladda shiinaha gaar ahaan xisbiga ishtiraakiga ee talada marka waxaa lagu lafagurayay sidii loo dardargelin lahaa iskaashiga ka dhexeeya shiinaha iyo wadanada carabta sida ay ula jaan qaadi lahayd saxaafaddu amba warbaahintu ay doorkeega ku qaadan lahayd sidaad og tahay xuseenow inta dambe shiinuhu dadaal weyn buu bilaabay tobankan sane dambe suu xidhiidh ula sameeyo iskaashi wadanada carabta iyo wadanada africa marka jabuuti iyo wadano kaleba waxay ka mid yihiin wadanada carabta ee africa jabuuti iyo shiinuhuna iskaashi gaar ahaan ay leeyihiin dhinaca dhisma hoosaadka amba horumarinta kaabayooyinka dhaqaalooyinka ee jamhuuriyadda jabuuti shiinuhu inta dambe mashaariic badan buu ka fuliyey sida marsooyinka sida wadada tareenka jabuuti etoobiya ku xidha marka jabuuti xoog bay u danaynaysay shirkan wayna soo dhaweysay waxaanan ballan qaadnay amba isla qaadanay wadanada af carabtu iyo shiinuhu inay dardargeliyaan horumarka dhaqaale in laga dhex arko saxaafaddu iyo saxaafaddu ay muujiso xidhiirka aw sii dardargeliso sii horumariso annaguna jamhuuriyadda jabuuti haddaan nahay xukuumadda uu ka madaxyahay ismaaciil margeele iyo wasiirkayga warfaafinta radwaan cabdilaahi bahdoon istaraatiijiyad warfaafineed baa jirta taana in la dardargeliya xidhiirka shiinaha la leenahayna waa wax ka go-an dowladda jamhuuriyadda jabuuti shirkaana si qurux badan buu ku dhammaaday walaal shiinaha ayaa wufuuddii ka qayb gashay shirkaasi u soo bandhigay horumarka dhinaca tiknolojiyadda warbaahinta ee ka jirta dalkaasi iyo sida ay dalalka carabta iyo kuwa afrikaanka ah uga faa'iidaysan karaan horumarkaasi sida uu sharaxayo mar kale siyaad axmed yuusuf horumarku sameeyey shiinuhu walaal waa wax lala yaabo weeyaan maanta haddaad sinuu shiinuhu dee wadan iska caadi u ahaa laakiin wuxuu noqday wadan maanta horumar gaadhay teknolojiyad casrigaa gaadhay isku filnaansho gaadhay dhinacii teknolojiyadda casriga ahayd oo annagoo wafdiga ka qaybgelay waxaa noqotay telefoonadii amba brogaramadii aan telefoonada ku isticmaalaynay sida whatsappka iyo facebooka la yidhaahdo waxaan kama socdaan kamana shaqeeyaan annagu dadkan waxaan le waan la tartamaynaa oo wax inoo gaaraan leenahay markaa teknolojiyadda casrigaabuu ku shaqeynayaa maanta shiinuhu waxa weeyaan hay-adaha iyo maamulka iyo iyo waxaan ku idhaahdaa serviceka dowladda iyo hay-adaha gaarkiiba waxay ku shaqeeyaan habka casriga ee teknolojiyadda casrigaa markaa shiinuhu walaal xuseenow horumar buu gaadhay wuxuu noo soo bandhigay maanta shirka aan ka qaybgala awoodiisii warbaahineed halku teknolojiyadda ka gaadhay mid kale way jirtaayo de aqoonta guud ilmuhu markuu kalaaska saddexaad galo ayaa laga egaa takhasusku ilmaha yar dhigan doono amba ku takhasus doono halkaasaa looga bilaabaa teknolojiyadda casriga war saxaafadduna waxay ka mid tuun laamaha horumarka ka gaadhay shiinaha iyo africa wadanada africa carabta iyo wadanada carabta iyo shiinahaba waxaa la sameeyey wax la ydhaahdo aqoonsweydaarsi marka wadanada carabta weriyaal ka socdo shiinuhu tababaraa wuxuu kaluu sameeyey inuu kusoo biiriyo qab xab qalabka casriga ah inuu ku caawiyo wadanada shiinaha wuxuu kaluu sameeyey barnaamijyo filmaan musalsalaada u aada loo xiisiya adduunka oo shiina ah inuu ku tarjumo afka carabiga wadanada carabta oo ku caawiyo idaacadaha wadanada qaranka laga laga tabiyo wuxuu kaluu sameeyey inuu soo bandhigo kameradaha casriga iyo habka loo duubo barnaamijyada iyo filmada ee three d ga la dhaahdo yuu soo bandhigay marka cududiisu maanta wuu ku dadaalayaa inuu teknolojiyadda casriga ah waxa weeyaan awood labaa jira waa awood siyaasadeed iyo awood awoodda qaqabow marka awoodda qabow waxay ka mid tahay saxaafadda markaa isku soo duubo wuxuu ku dadaalayaa shiinuhu maanta inuu hanto adduunka gaar ahaan africa iyo wadanada carabta marka dadaalkiisuna ma naqna wadanada kasoo qaybgala shirkana way soo dhaweeyeen wadanada qaarna heshiisay saaxdeen shirkan maanta wadanka libnaan iyo suuriya iyay heshiis gaara shiinaha samaysteen wasiirada warfaafintooda matalayay shirkan oo ka qayb galay inay iskaashi sameeyaan inay dardargeelaan xidhiirka inay aqoonsi wadaarsi sameeyaan inay afka shiinaha barnaamijyada amba warar ka baxa wadanada libnaan iyo suuriya wararka warar ka mida af shiinaha lagu sameeyo shaqaalahana loo tababaro qaar ahaan afka afka sheenaha la baro
warbixintaasina dhegeystayaal waxaa soo jeedinaya xuseen bare aadan halkaad weli nagala socotaan waa washington haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka martida mikrofoonka waxaana soo jeedinayaa cabdixaafid cawal ismaaciil
kulanti wanaagsan idinkiinba akhyaartana dhegaysanaysaa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka markii uu xilka qabtay madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud waxyaabaha uu ballan qaaday marka laga yimaado dagaalka al-shabaab waxaa ka mid ahaa inuu ka shaqayn doono soomaaliya oo heshiis ah dunidana la heshiisa madaxweynuhu waxa uu booqday wadamo badan oo ay ka mid yihiin kuwa dariska sida jabuuti etoobiya iyo eritereya dadka qaar ayaa aaminsan in ay habboonayd inuu madaxweynuhu xoogga saaro soomaaliya oo heshiis ah kadibna u gudbo dunida barnaamijkeenna martida mikrofoonka ayaynu arrinkan ku falanqaynaynaa waxaana inoogu marti aadan jiraha soomaaliya u fadhiya dalka jabuuti mudane salaad cali jeele aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay danjire salaad kusoo dhowow barnaamijka martida microfoonka aad iyo aadaan saaxiibkay ugu dhowahay waana mahadsan tahay aad iyo aadaan kaaga mahad cilaah waa hagaag haddii aynu barnaamijka gallo danjira salaad dowladda xasan sheekh maxamuud mid ka mid a ahamiyadaha ugu waaweyn ee ay sheegtay inay xoogga saarayso marka laga yimaado la dagaalanka al-shabaab waxaa ka mid ahaa in la helo soomaaliya oo heshiis ah dunidana heshiis la-ah waa sidee xidhiirka jabuuti iyo soomaaliya bismillaahi raxmaani raxiim saadka warqabtaba xiriirka soomaaliya iyo jabuuti wuu fiicnaan jiriyey weligiiba hase ahaatee maanta meeshau marayo weli ma uusan soo gaarin maanta waa maalintii ugu wanaagsaneed ee labada dal xiriirkooda oo meel sara maraayo hadday noqoto walaaltinimo iyo hadday noqoto diblomaasiyad iyo nooc kasta oo dowlad laba dowladood ay ka wada shaqeeyaan ay ka wada shaqeeyaan aad uu u wanaagsan yaha maanta waa meel sare u taagan yahay waa tahay meeshii ugu sarraysay ayaa tidhi ayuu taagan yahay uu abid istaagi lahaa maxaa kalifay ayaad is leedahay runtii hadda waad og tahay madaxweynaha hadda joogo mudane ismaaciil cumar geelle sidiisaba waa madaxweynihii markii soomaaliya kursigeedii uu iska bannaanaa magaalada carte ee waddanka jabuuti dib u heshiisiintii soomaaliya isugu keenay dowladda hadda jirta oo muddo badan la iska kala bedelayo si tartiib tartiiba usoo kabanaysay oo maanta meel wanaagsan maraysana aas-aaskeedii iyo soomaalida isukeenkeedii ninkii bilaaba waaye ilaa intaasna wuu daba taagnaa mar walbana sidii ay u kori laheed dowladda soomaaliya cagaheeda ay isugu istaagi laheeday ayuu ka shaqaynaya marka haddee waa kobcaysay mar walba isaguna laxal jecla gaara ayaa ka haysay soomaaliya oo walaalka kaliya oo markaasi ka damqanayay ee dowlad hogaaminayo u ahaa marka hadda kobcii ayaa halkaas gaara marka markaan ku leeyahay intii ay dowladda soomaaliya ay soo curatay sagaashan iyo kowdii markii dowladda soomaaliya burburta wixii ka dambeeyey ayaan ka hadlayaa marka aan ku leeyahay waa markii ugu sarraysa waan fahmay waa tahay soomaaliya haddii aynu eegno mas-uul ka soo jeeda ayaa laga dhigay ku-xigeenka xogayaha guud ee urur goboleedka igad muxuu booskani uga dhigan yahay soomaaliya ayaad isleedahay dan jiray runtii waa iiduna markaan sidii oo kale ku idhaahdo waxay ka dhigan tahay haddee waa markii ugu horreysay oo soomaaliya ay busishinkan oo kale urur goboleedka igad ay ka qabato marka waxay muujinaysaa marka soomaaliya oo kaalinteedii qaadanaysa oo markaas dib u soo noolaatay soo kobacday waxyaabaha marka dowladu buuxiso ama ay ururada caalamiga marmarka qaarkood saad ka warqabtaba marka la joogo africo ama la joogo caalamka intiisa kalaba waa urur goboleed ay soomaaliya marka aas-aaskeeda wax ku laheyd laakiin matalaadda tanoo kale aynan weli helin marka guul u soo hoyata waayo marka ummadda soomaaliyeed waa tahay booskan qofka mas-uulka ka ah waa booska labaad ee ugu sarreeya ayaan aaminsanahay igad waxa uu mas-uul ka yahay inuu xaliyo go-aamada ka soo baxa marka uu ururku kulmo inta badanna mas-uuliyiintii hore dowlado adag ayaa ka dambeeyey oo dabcan dee hawsha la caabinayay ee mas-uuliyiintoodii soomaaliya diyaar ma u tahay mas-uulkan la magacaabay mudane ware in iyaduna dabada ka riixdo oo ay hawlahaas wax ka qaban karto horta waare saad ka warqabtaba waa sargaal sare oo ka shaqayn jiray beesha caalamka la shaqayn jiray gaar ahaan u n-ka sargaalka soo shaqeeya waaye marka sideedaba markii laga reebo soomaaliya busishinka inay ku faraxsan tahay haddana waxa uu ka shaqaynayo waa urur goboleedka igad waa dowladaha igad ayou ayuu mataqaanaa ka socdaa oo maanta soomaaliya ha ka yimaado oo urjumaalkiisu ha ahaado soomaaliya laakiin hadda waxa uu ka shaqaynayo waa geeska africa urur goboleedka dowladaha aad ka warqabto oo jabuuti soomaaliya kenya uganda south sudan iyo sudan iyo eritareya iyo etoobiya intaba ayuu u shaqaynayaa sidaa darteed marka sargaalkan waaye aragaahi marka urur goboleedka ama dowladaha ku midoobay ayuu u faa'iideyn doonaa khibradiisa iyo waxtarkiisa kartidiisa maadaama uu og yahay wax badan markaa ururka ayaan isleeyahay wax weyn ayuu ku soo kordhin doonaa ururkuna mataqaanaa dowladahaas ayay soomaaliya marka mid ka mid a tahay diyaarayna u tahay inay mataqaanaa ay qaybteeda ka qaadato waa tahay wixii karaankeeda inay daba taagnaato waa ku qasbanta waa tahay danjire salaad sidii aynu hore u sheegnay dowladda madaxweyne xasan sheikh xoogga inay saari doonto soomaaliya oo heshiis ah dunidana le heshiis ah ayaa ka mid ahaa waxyaabihii ugu waaweynaa ay ballan qaaday puntland iyo soomaaliya iskuma sal banaana ma ku muuqataa inay dowladdu ay qurux badnayd inay xooga saarto soomaalida dhexdeeda inay horta heshiisiiso intii aanay u gudbin wadamada dariska iyo guud ahaan caalamkaba saadka warqabtaba waxaa jira dowladaha xibnaha ka ah dowladda federaalka waad og tahay dowlad goboleedyada runtii waxay marar badan yeesheen shirarka wadatashiga ah oo golaha wadatashiga golo la yidhaahdo oo dowladuhu ay mataqaanaa la isugu yimaado markii loo baahdo oo dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe federaalka ay ku midaysan yihiin oo waxyaabihii soo kordha lagu xaliyo ayaa jira marka saadka warqabtaba aada iyo aad ayay arrintaas mataqaanaa meel fiican loo gaaray qorshihii ay soo saareen dalka in mataqaanaa dimuquraadiyad lagu gaarsiiyo amnigiisa lagu sugo dastuurka lagu dhammaystiro arrimaha dhaqaalaha iyo waxyaabaha ay dowladdu ka kooban tahay hadday tahay arrimo bulsho iyo hadday tahay dhaqaalaha iyo hadday tahay amniga iyo hadday tahay siyaasadda intaba arrintaasi barlamaankay la taallaa waa soo gudbiyeen mustaqbalka soomaaliya ay soo gudbiyeen arrintaasna waxaa runtii tafatiri doona oo dhammaystirkeeda iskale golaha shacabka iyo golaha sanadka intaba aqalka sare marka howlahaas marka mar walba tabasho iyo dhibaata waa iska jirtaa oo hadde dowlad hadaafaysa oo federaalisma oo rabta inay mataqaanaa tartiib u socoto oo cid walba mataqaanaa ay hoosteeda xasiloonida ka shaqayso sidaas ayaan nahay oo marxaladda lagu jiro iyo xaaladaha lagu jiro ayaa sidaas ka dhigaa marka way wanaagsan taha marka hadda meel fiican ayay mareen marka dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe wax dhibaata ah oo dhex yaalla male waana tabasho hadde weska jirtaa dhanka waa tahay markaas waxaad leedahay waa tabasho oo waana wax la dhammayn karo waa hagaag mudane dajir waxaad soo hadal qaaday dastuurka siyaasiyiin badan oo soomaaliyeedna waxay mar walba yidhaahdaan dastuurka in la dhammaystiraa way adkaanaysaa ilaa somalilan iyo soomaaliya ay si uun dee wax ugu heshiiyaan mudane xasan sheekhna waxa uu sheegay in arrinka somalilan iyo soomaaliya uu gelayo laakiin ergeyna waa u magacaabay laakiin weli waxba ma dhicin miyaan la odhan karin weli soomaalida gudaheediiba wax ka dhiman yihiin arrimaha dasaadka warqabtaba wadahadallada soomaaliya iyo somalilan waa arrimo muddo dheer soo socday welina aada ogta haddaba saad carabka ku dhiftay in loo ku dhifata sida mataqaanaa erga cusub loogu magacaabay arrimahaas marka waa iska gurguuranayaan oo adiga hadda weli ujeedkii laga raba lagama gaarin laakiin waa bislaado u haayaa shacabka soomaaliyeed waxay isdhexmarkooduna waad og tahay soomaaliya sida ay isu dhex marayso iyo sida ay walaal u tahay iyo sida mataqaanaa meelo yaryaro colaadu ka jirto moogiye marka loo eego africa meelo badan oo soomaaliya ay mataqaanaa socodka iyo isdhexmarka iyo walaaltinimada iyo waxwada qaybsiga iyo isku milanka ay ka horeeyaanaa jira marka taas waxaan rajayhaynaa marka intii hadda xasan sheekh uu xilka haayo in arrintaasi mataqaanaa meel wanaagsan ay gaari doonto oo wadahadalkii dib loo bilaabi doono oo arrintuna ay kusoo dhammaa doonto is-afgarad waa rajada fiican oo la qabo waayo marka dastuurka laga hadlaayana waxaad garan kartaa soomaaliya haddee kumeelgaarka dastuur kumeelgaara wuxuu keenayaa in dowladdu ay dhaqaaqi weydo u keenayaa marka in la dhammaystiro waxay daawo u tahay dowlad rasmiya maadaama aan nahay in dastuurkeennu qabyo ahaado wax noo qalma ma ahan marka dhammaystirkaasi waa u baahannaha laakiin waxay ku xidhan tahay shacabka wakiilada shacabka iyo aqalka sare intaba maadaama ay la yaaliin go-aan qaadashada kama dambaysta ah iyagaana iyagaana ka sugaynaa maadaama ay yihiin iyagu qolooyinkii u xil saaray dhammaystirka dastuurka aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay danjire salaad cali jeelle aad aad umahad
intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii martida mikrofoonka toddobaadkanna waxaa inoogu marti ahaa danjiraha soomaaliya oo fadhiya dalka jabuuti mudane salaad cali jeele tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo nabadgelyo
xaafid cawil ismaaciil ayaana soo jeedinayay barnaamijkaasi halkaad weli nagala socotaan waa washington haatana waxaan uga sii gudbaynaa oad ku soo dhawaataan barnaamijka caweyska washington iyo cashi ibraahim aadan
degeystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii cawayska washington oo aan caawa idinku hayo jenaraal xijaar oo noogu heesaya afindi heesaha soomaaliga xaggoodana wuxuu jenaraalku leeyahay car ayaa igula tartama
ibay kugu jeclaade hablahaada sidata hebad iyo hoos duubteen
waa qaybtii labaad uguna dambaysa ee waraysi xiise leh oo kaftan iyo sheekaba xambaarsan oo aan la yeeshay jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar taliyihii hore ee ciidanka ah booliska soomaaliyeed oo caawa iyo caweyska washington dirimey xumaato badroolka daajo kawadagu koodo usan waaya maan oran
jenaraal mar kale kusoo dhowow barnaamijka caweyska washington ee laanta afka soomaaliga ee v o a qaybtii koowaad ee waraysigan ee toddobaadkii hore aan kusii daynay barnaamijkan caweyska waxay dadku si aada noo soo weydiiyeen muxuu jenaraalku noogu heesi waaya a waxaan rabaa bal inaan qaybtan si gaara diiradda ugu saarno heesaha iyo sugaanta soomaalida iyo sida aad isku tihiin
wallaahi aad baan ugu faraxsanahay waxbaad i xusuusinaysaa laba haddaad rabtaa inaad labaatan jiriga sacuuday heesaha waxaan ugu jeclaa oon isku jiilahayn aan u malaynayaa xasan aadan samatar waxaan aada uga qayb geli jiray heesaha hirgalay oon habeena mataqaanaa mar kala tartamaya aanay dhaafi jirin waxaan saaxiibahan cabdiqaadir xasan allah u naxariistee oo habeenkii uu ka qaybgelaya aanu tifoosayaal u ahayn xasan aad samatarna dee heesihiisa markaasaanu mogtay waktigeennii bay ahaayeen iyo soo kicitaankiisii marka heestii la oran jiray ugu horreysay heesihiisa uu number oneka ku galay cananka iyo quruxda ibay kugu jeclaade hablahaadu sidata hebadiyo
asluubteananka iyo quruxdan ibay kugu jeclaayo hablahaadu sidata qaybadiyo asluubte lahamiyey dartaaro habeen socod ku waasho waxaan eega dhaalaba hawada sariiqi waxaa hiilay noqon lahaa halkiyo dhibitaan qabo adooyga hor joogsada waxaa hiilay noqon lahaa halkiyo dhibitaan qabo adooyga hor joogsada habeen waxaan nasiibkayga halkayga sugaya haddaad diido hadalkayga habeen waxaan nasiibkayga halkayga waa jooga habeenkaa goobjoogaan ahaa heesaha hirgalay waaw heesaha hirgale horta goormaa la qaban jiray habeen walba maa la qaban jiray mise toddobaadkii hal mar habeenka jimcaha imtixaanaada laga sii qaadi jiray afarta ugu khatarsan ayaa la keeni jiray markaasa heesta markay qaadaan muusiga laxanka miraha miisaankooda guddi muxuu ahaa meesha soo fariisi jiroo banal ah kuwaasaa kala saari jiray hadhowa dadka waxaa dhihi jiray number one waxaa galay mataqaana qof walbana wuxuu soo kaxaysan jiray dee saaxiibadiisi xaafadda ciyaalka degan iyo waxoo dhan sidii si uu mataqaanaa encouragement uu siiyo marka marka habeenka fanaanka aad taageerayso la yidhaahdo kaalinta koobaad uu galay maxaad samayn jirtay
waad soo raacaysaa isagaad soo qaadaysaa waa la qaadayaa ilaa xaafadii aa la daba ordayaa gurigiisaa la tegayaa xalwadaa la samaynayaa subixii wax weyn ay ahayd oo runtii aad loo aad doona fanka iyo suugaanta soomaalidana waxaan isdhihi karaa asal waxa uu ahaa tartankaas laakiin waxaan habeenkas- habeen kas- xusuustaa yah habeen kasta oo oo jimco ay soo gelayso oo tartanka la qabanayo marka habeenkaasba eh, kooxda tartamaysaad mid taageeri jirto miyaa mise mid aan dhinaciisa lagaa soo marin ayaa jiray maya dee barbas intaa taqaanid waaye bersabio haddaan kuu sheegaya cabdikhatar xasan oo kale isku xaafadaan ahay buleer ayaan deganayn marka caawa camal wuxuu ku leeyahay eh, cabdikhatar aa ka qayb galaya caawa ku jira warka hala soo wada baxo ciyaalka xaafadana ha soo baxo lacag yaraa lagu geli jiray iyo adeerow gacanta qabo marka saasaa eh, encouragement-ga loo siin jiray kuwii aadan kala jeclaynna waxaad eh, markaad waxaad eegaysaa dadka siday ugu sabciyeen eh, teatarka fadhiya waktigaas marka labada fanaan ee hadda safka hore kuugu jiro waa xasan aadan samatar iyo cabdiqadar xasan haa ka saaxiib ahaan Een, cabdiqadar xasan een, xasan aadan waxaad sheegtay heestii habeenkii uu qaadaya hanaanka iyo quruxdan hibay kugu jeclaaday taasi waad sheegtay heese kaloo xasan aadan samatar uu qaado oo aan dhinacooda lagaa marin ma jirtaa beledweyne allahadow ka dhig beerta raaxada aawey baylowde haye
oo heestii heestii uu mataqaanaa oo saddex afarti jeer muusigeedu isbedelayay iyo siiqada loo qaadayo isbedelayay waxay ahaayeen heesaha ugu waaweyn ay ahaayeen runtii ee aad u dhegeysan jirtay haa aan dhegaysan jirnay haa.
cabdiqadar xasanna hees uu la qaadi jiray maxay ahayd gabadhii video iyadoo ku duuban oo dhar dhar waraysa iyo waxaasaan xusuustaa markii videoga ugu horreysa la qaadi jiray binti cumar gacala binti cumar gacal waxaan kugu jeclayay ashacuudey Ah.
adigaaba khatara adigaaba khatara heesta heesta heesta weliba marku soo xasuusiyay dharka warwarayso Haa.
haddii uu reer gabagaboobo gurboodkiisa xumaado waxaa gabay aabood
waa ku kaa waa ku kaa wallaahi adiga naftaadu ma yaraysatid haddii reer gaba gaboobo gurboodkii uga xumaado waxaa gaabay aabbahoode duusoo garashaa yeelo Ha- Ma had- garatay?
ha haddii uu reer gabagaboobo gaboobo gurboodkiisuna xumaado suna xumaado waxaa gabay aabbahoode xilgudo oo garasho yeelo oo garasha yeelo
bal maxaad noo gabagabaysay gaadiidku cudur ku fuulo gaadiidku cudur ku fuulo gurada ubadka uga saartay gurada ubadka uga saartay bal maxaad noo gabagabaysay bal maxaad noo gabagabaysay
inaga gobanaranay dadkiiniyo godolba weynay datiyo cudur noo bisnaanay adahake adacay reerko ku kala guursa islahaaye adaad garadiga weyday ku kala guursa islahaaye adaad garadiga weyday hadduu reer gabagaboobo gurbocodkiisuna xumahado waxaa gabay aabbahoode xigudo garasha yero waxaa gabay aabbahoode xigudo garasha yero ila reer eh, aabbiya lagala xisaabtamayaa soo maaha waa aad iyo aad marka haddii xaggii aabbaha uu habac ka soo galo waa halis
haa haddii reerka uu ka soo galo waa waa waa khatar waayo hooyada keligeed waxba ma toosin karto jansuurada dadka samayn jirayna waan ku jiray muxuu ahaa censorshipka marka kujeertada in la dhigaayo iyo in kale mariisa karbone iyo markii ay ay muug tahay markii dambe systemka waa bedelmado fanaaniinta hoos iyagoo joogay heesayaan marka dushana waxaa qofbaa actionka samaynaya oo moogtahay eh, cayaarta samaynaya marka eh, qoladaasna waa ka mid ahaa oo sensorka samayn samayn jirtay generaal xijaar een, ah, fanaaniinta waxaad sheegtay een, kuwa ragga ah kuwa dumarkana hibanuura allah iska daaye
aamiin aamiin
hibanuura iyo yaa ugu fiicnaa ma- binta cumar gacalba xitaa way fiicnayd Eh, laakiin way ka dambaysa dee hibanuura hibanuura waa waa horeysay fanaaniinta hore ahaayeen waa gartay marka hibanuuro heeso badan ay qaadaa qof walba mid buu soo qabsadaa marka la wareysanayo ama uu aad ama si gaara u jecel yahay heesaheeda faraha badan leh taad kala soo dhex bixi lahayd haddaad i xusuusiso saddex ka mida waa kuu sheegaa the best heestii een, rako buurtaad rakadeeda fuushay sabab kale Ah.
sabab kale oo Ah, dad badan ay sabab jecel yihiin kale hamoodine waxaan ka dhegaysan jirnay weligaad ma soo gaadhay baarwar dheer may laakiin waan maqlay Waar warkiis waan war dheer.
hayaa
baarwar dheer baa galabtii la isugu imaan jiray oo raadiyaha banaanka naloo soo dhigi jiray oo moog tahay heesaha talantaali eh, meesha hadda tv-ga laga daawado cayaaraha kubadda cagta iyo kale noo ahaa marka eh, waxaa carays ciise ayaa nala soo fariisan jiraan xusuustaa allahu yarxam allahu raxma raxmadee haa marka wakti qurux badan aad Ya.
ka sheekaynaysaa heesaha war dheer baan ku habaa naftayda Aan xasan aadan ka dhegaystay
ha probri kuwaas dadkaasaanu ka mid ahay oo muxuu ahaa dee dad isjecel qof walba mashquul yahay Dee fanaaniinta mm, meesha fanaaniinta dalka oo dhan ay ka soo baxeen barnaamijkaasu ahaa niman waaweyn oo eh, ahaa mufakiriinta oo muqta kunjeertada sameeya ama heesaha sameeya ama lahanka sameeya ayaa waxaa ka shaq- ka shaqayn jiray fanaanka heestaa loo dhiibi jiray wasalaamu calaykum dadkuna waa waa waa taqaanaa qofka soomaaliga waxaa lagu kala saacri jiray codkiisa iyo popularitigiisa iyo heestiisa sida loo jeclaado
walwaalay oganiga qodantay
waxaad sheegtay sal xijeer in cayaal buule elayd ahayd ood ku soo kortay xaafadahaas aad maaragtay kasoo dhex baxday heesaha banaadiriga ee dadka degan agagaarkaasi aadka u jeclaayeen iyo riwaayadihii safka dheer loo geli jiray tiyaatarka ee banaadiriga ahaa heesaha banaadiirka dee xamar weyna lagu samayn jiray koodka iyo agtiisa boostadii hore iyo ayaa lagu samayn jiray marka riwaayadihii safka dheer loo geli jiray ee banaadiriga ahaa marna makuu suuro gashay inaad safkaas dhinac ka gasho ha mar marna uh, waxaan ka mid ahayn dadkii dee ka qayb geli jiray oo moogtahay de hadda waa ilaaway oo wakti dheer baa ka soo wareegay laakiin waxaan hubay saha banaadiriga bisha kowdeeda iyo labadeeda iyo soddonkeeda tiyaatarka waa lasii carbuuran jiray maxaa yeeley waa marka keliya mushaharka la qaato oo dadku ay awood u leeyihiin dhaqaale shilin iyo lacagtay ku gelayaan markaa la helaayo bookingaa lasii samayn jiray sida dayuuradaha waxaa kaloo iyadana jirta hees muxuu qaado axmed cali cigaal waan runtii jeclaa miraheeda inkastoo ana aad u haynin mid oo khatrad daahiray qaadi jirtay iyadana waa jiraa kan ahmed cali cigaal wuxuu ahaa dagaalkii labaad sidiisiiyey dagaalkii labaad sidiisiiyey difaaciyo weerar baanahayey miyaa lay dagi karaya dagaal ma ahayn jacaylu ka waday jacaylu ka wada haa dagaalkii labaad sidiisii difaaciyo weerar baan ahaay miyaa lay dagi karaa karaya ha laakiin siiqada waxaa loo malaynaa dagaal inay dagaal ma ahayn maya waa jacayl jacaylu ahaa jacayl jacayl buu uu ahaa ahaa ha jacayl buu ahaa waa hees cajiiba heestaasi ha ha ha inkastoo oo markii aan yaraa oo iskuolka dhiganayay glass sevenka markaan ahaa nin waxaan ahaa muxuu ahaa waxaa igu adkayd ardada horteeda waxaa dhan ku ciqaabi jiray ninkii dembi gala ama homework kasoo shaqayn kari waaya kaali galaaska kadhe hortiisa ka hees meeqa heesaad ku tuurtay
may aniga kan waxaa dhihi jiray waxaan markii la dhahaaba albaabkan kasii bixi jiray marka waxaan ahaa dadka dadka hortiisa aan ku heesi karin magarata aan ku heesi karin marka waad xishood badnayd miya waxshood badnaa heesaha inaan hoosta hees ka qaado marka waxaas lahay cod malihid noloshaydana xagga fanka ma aheene xagga kubadda iyo cayaarta iyo iskoolka waxaasaan u qaabilsanaa maya gabdha gabdhaha fasalka kula dhigtaad ka baqaysa malaha
gabdhaha haa de haa gabdho waa kugu qosqoslay ka reer baadihi waaye muxuu ahaa heesna ma yaqaanyaan lagu dhihin codna haddaadan lahayn heestana aada xafidsanayn laakiin markii dambe oo de aan sarkaalka noqday oo aan sansorshiibka joogay weliba waa doob dilaacsado de markaa heesaha waa waa qaadi jiray waa hor fadhiisan jiray waa ka sheekeyn jiray ma garat hees kale oo iyadana muxuu ahaa nin aan saaxiib nahay oo la yidhaha cabdiweli jaamaca waale cabdiberi samaadka heestaas inaad maqashaan u malaynaya khatro daahiray qaado khatra daahiray qaado heestaas markuu gabadha soo meersanay gabadha farxiyaa la yidhaaha waa sheeke dhisaa oo rasmi oo dhacday baydha baan u raacnay gabadha kusoo meersanayey oo uu ku bartay isagana baydhabuu ka shaqaynaya iyadana kubadda waxay u cayaari jirtay dowladda hoose haye marka baydhabay tagtay cayaartuu ku bartay meeshuu ku arkay kadibna gabadhii wuu jeclaaday kadibna gabadhii markuu uu baydhabo ka doonayo dad sare ee dadkuu kahaystaan ka mid aha waaw gabadhii sheeka baralay waa qiso dheer waa qiso dheer haye ha caawa inay dhegeysanaysaa u malaynaya iyadiyo wiilkii wiilay dhasho cawaale la yidhaah haye
marka marka markii dambe iyo anoo wada aqaanoo saaxiib badanah marka dambe waa tay dhooftay oo waa soo noqonayaa tiri sacuudiga waa soo noqon weyday haye markaas waa marka heesta loo qaadaya khadra daahir iyo mugtay heesta cabdiberi samaadkii ma baraarugtaayo booliyo ma oydaa hadda heesta hees hees hees erey ahaan loo loo loo sheegi kara maahay ku dhufo qadar cabdiberi samaadkii samaadkii kaftanley isla beennimo oo ma baraarugtaayo boholyow ma hoyda
waa hees cajiib waa hees cajiiba heestaasi n adaa ku wata jenaraale toddobaadyo lasoo dhaafay baa barnaamijkan isla caweyska waxaan ku waraystay cabdiqafaar ciise wardheere oo heestaas sheeko bareley sameeyey laakiin laak- laakiin laakiin qisadaa laga sameeyo gabadha waa tii cabdiweli jaamaca waale oo isaga oo isagana wuxuu ku jawaabay heestii barariyaaq barariyaaq buu ku jawaabay ha aniga tooraan aada u xusuustaa tii dambe inuu jawaabay waa runta waa waa waa waa maqlay ha laakiin qisada isagaa iiga sheekeeyey qisada laga sameeya cabdiweli jaamaca waale iyo gabadha n la xiriirtay qoraabu qoraabuba ahaa anigu aslaha filim buuba ka samaynaya sheekada sheeko cajiib ay ahayd miyaa haa sheeka life oo cajiib oo la yaqaana Wa- waxaa kaloo jirtay muqante markii ay- ay- mar- la-aan yaryarayn filmaadaanu aadi jirnay teatrkaanu geli jirnay fiyoorahaanu aadi jirnay shileema waxaa jirta shileema la yidhaha shileema nasr oo markii filmaadka hindiyada ay nagu bilowdeen aada loogu dhigi jiray oo hindi- aad loogu dhigi jiray haa Ah.
marka filim la dhihi jiray muxuu ahaa janwar waan u malaynaya sixtyseven sixtyfive am sixteen meelahaasuu ahaa oo soomaalida aada u jecleedahay dawaana aanba maqlay isagoo af soomaali laga dhigay hee maxaa ku jiray heesaha waxaa heesta waxaa la dhihi jiray waxaa waxaa shami kabuura toore ka ahaa marka filimka annaka siduu u socday luqada maanaan aqoonin laakiin heesahan ra- raaci jiray heesahooda jacayl ahaa fiyooriyaal iyo wax isaga daboordaya ma garat aada iyo aad aada iyo aad marka heesaan jeclaa ku jirtay oo la dhihi jiray meerdi mohabati jawarahihe jawarahihe sadarahihe dararara मेरी मोहब्बत जवा रहेगी सदा रही है सदा रहेगी
qaabkaasoo kale ma garan mary mohabbat
jawarahihe saas camal eh Een, laxankaas waxaa la saaray hees soomaali ah oo fanaan la yidhahdo xuseen axmed suudaani iyo caasho cabdo ay wada qaadaan oo inta gabar suuleeqa soomaali joogta oo
saasoo hindi aan leedan jirin न तुमसा कोई जमाने भर में हो न तुमसा कोई
Wow, cajiib marka ugu dambayntii jenaraal xijaar bal ma jirtaa hees aad isleedahay dhegaystayaasha kula dhegaystaan caawa barnaamijkan caaweyska washington ee isleedahay dad badan ayaa dhihi doona ishcalaa hees uu la helay generaalka haddaad ii saarayso ad heli karayso waxaan jeclaan lahaa inaad ii saarto heesta beledweyne beledweyn xasan aadan samater hasaada sabataraah diyaar aad baa mahadsan tahay generaal thank you aad iyo aadan kaaga mahadcelinaya caashicuun
صوابتيو صعود بيتن ماي نباش عاوي واحنا شما نورن
heestaas beledweyn ee uu qaada fanaanka xasan aadan samater ayaan kusoo xirayaa barnaamijka caweyska washington oo uu martiigu ahaa jenaraal cabdi xasan maxamed xijaar taliyii hore ee ciidanka booliska soomaaliyeed aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa generaalka iyo wakhtigiisa qaaliga ah ee uu u hibeeyey barnaamijkan caweyska washington si uu ula caweeyo shacabkiisa soomaaliyeed intaan marka la kulmayna dhegaystayaal oo caasho ibraahim aadan oo idin leh isma dhaafno
قوليو درادي صبراغ نقلانتي waxaad dhegaysteen barnaamijka caweyska washington oo ay soo jeedinaysay caashi ibraahim aadan caashicuud waxaan ugu dambeeyey idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa idiin soo jeedinaya anugaa ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo
كودا بكودو وسوايا ما نوران بريمي حماتو بترول كداتو كودا بكودو وسوايا ما نوران سو بريقا واقيو برقا كلو لحدودي beriga waagiyo barqa kuluu lixdoo